wasiirada arrimaha dibadda ee kenya iyo soomaaliya ayaa dhowaan waxay magaalada nairobi ku yeesheen kulan ay ugu gogol xaarayeen shir madaxweynayaasha labada dal ay ku yeelanayaan magaalada nairobi toddobaadkan gudihiisa haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya foosiyo yuusuf xaaji aadan ayaan waraysannay yuusuf xasan oo waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey muxuu ku dambeeyey qorshihii igad ee xasilinta soomaaliya igaad ka badan ilaa toddoba shir lixdii bilowdaanu tagnay inta la qabtay intaasoo dhan waxaanu ka hadlaynay soomaaliya soomaali baa leh soomaali baa u talinaysa soomaali baa arrimaheeda go-aankeeda le dowladeedana loo igmaday wayna u adkaatay dhowr shir waa la kansalgareeyey laakiin maxay haytoy waxay gebagabadii guul weyn bay noqotay oo aanu isku raacnay toddobadii dowladood isku raacday sidaanu sheegay in qorshihii hore igaad laga gudbo ee ahaa inay dowladaha qaar ka taliyaan oo ay magaranaysaa iyagu go-aanada qaar la gaadhaan dowladda oo ay noqotay in soomaaliya looga dambeeyo laguna taakuleeyo si ay dadkeeda ugu taageerto inay iyagu samaystaan dowlad goboleedyadooda oo dowladduna dadkeeda gacan ku siiso ciday doonaan inay doortaan ciday doonaan lasoo baxaan inaanay u kala eexan laakiin ay ilaaliso nabadgelyada iyo inay dadku ku wada jiraan oo meesha ka wada muuqdaan intaas ayaa oo guul ahayd baanu maaragtay taa ku dhammaynay fawziyo waxaa jira maalintii jimcadii inaad war saxaafadeed aad soo wada saarteen adiga iyo wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka kenya oo aad arrimo dhowraho dibcelinta qaxootiga iyo arrin ku saabsan maaragtay calaaqaadka labada dal iyo aad ka hadasheen hase haatee qaar baa waxay sheegayaan arrin ku saabsaneed badda soomaaliya oo hadda ka hor is-afgarad xukuumaddii meelgaarka ahayd iyo kenya oo ku dhex maray oo buuq ka dhashay oo ku saabsan xuduudda badaha maxaa arintaasi see wax u dhaceen maxaase ka jira aad baan ugu faraxsanay yuusuf su-aasha inaad weydiiso badda soomaaliyeed intii la yaqaanay ay soomaaliya lahayd weligeed soomaali baa le cidina kuma murmi karto waa wax yaalla waxaanu dib u xaraynayno hadda dib u weydiisanayna ma aha hase yeeshee website la yidhaha somaali tog baa waxoogaa buunbuunin aan jirin oo saxiixayga inta la qaaday la dul saaray warqad saxaafadeed la yidhi waa heshiis ay saxeexday waa waxba kama jiraan soomaali waxaan bosishonkaa u joogaa inaan ugu dagaalamo xuquuqdeeda iyo badaheeda iyo dhulkeeda heshiiskaasi waa communikeyga hadda yaalla meel walbana ku qoran aanu saxiixinay kuma jirto waxaa ku jira qaxootiga waxaa ku jira xagga dhaqaalaha in layska kaalmeeyo waxaa ku jira wixii technical assistance ay naga siin karaan waxaa ku jira in siyaasiyan laystaageero soomaaliya iyo kenya isku soo dhoweynteeda ah heshiis bad lagaga hadlay maaha heshiis lagu soo qaaday maaha war-saxaafadeedkaa hore ayay iyagu i weydiiyeen in laga wada hadli karo oo ay soo qaadeen heshiiskaa hore ee qaldanaa ee la saxeexay dowladdii meelkurgaarhka ahayd waanaan u sheegay waa heshiis qalad ahaa ee dowlad kumeel gaara saaxiday baarlamaankuna waa diiday sidaasaan ugu caddeeyey arrinkaas marka waxaad leedahay wax ka jira lama arko arrintaas saxiix ama wadaxaajood aan ka galanay arrimihii badda ku saabsanaa ma jiro miyaad leedahay ma jiro dowladda kenya waa i weydiisay waana ishortaagay arrinkaas waan la diiday waan dowladda soomaaliyeedna ma ogola ayaan u sheegay marka laakiin in ay iyagu ay nagala hadlaan de xaq bay u leeyihiin press releasekana way ku soo baxday marka waxaa ku soo baxday in laga wada hadlo arrinta in annaguna aan u sheegno inay baddayadii tahay iyaguna ay yidhaahdeen ma ka wada hadli karaa intaasaa ku soo baxday
taasi waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya foosiye xaaji aadan oo u waramaysay wariyaha b b c da yuusuf xasan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda foosiye yuusuf xaaji aadan oo maalmahanba booqasho ku joogtay magaalada nairobi ayaa ka warbixinaysa kulamo ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kenya marwo aamine maxamed waraysi gaara oo ay laanta af soomaaliga ee v o wda siisay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay kaga hadashay heshiis wax wada qabsi ah oo ay labada dal wada gaadheen iyo weliba sidii qaxoontiga soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda wariyaha v o wda ee magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa waraysigaasi la yeelatay wasiirka waxaana ugu horeyn weydiisay faahfaahin inay ka bixiso heshiiska ay labadaasi dhinac gaadheen bismillaahi raxmaan raxiim wasiiradda cusub ee aamina ee dhegayga ah waxaanu kulanay marar badan iminka dhowr cishaan magaalada joogay wakhti dheer baanu isu helnay aanu dhinac walba ka eegno labada dal sidii laysugu soo dhaweyn lahaa iyo wixii wax laga qaban lahaa iyo haddii ay jiraan waxyaalo fara badan oo maaragtay qodxaha laga saari lahaa waana dhammaynay waan isku afgaranay waxay kusoo dhammaatay heshiis qiimo badan leh oo muddo la sugayey oo ah j c c ama joint cooperation commission in la sameeyo guddi ka talisa labada dal xidhiidhkooda sidii loo sii hormarin lahaa xagga dhaqaalaha xagga qaxootiyada xagga xuduudaha ma garanaysaa iyo waxyaalaha la halmaala technicalka traininada waxbarashada iyo waxyaalaha fara badan oo maanta dalku u baahan yahay waxaanu aada ugu faraxsanahay heshiiskaas ayadoon labadeedaba ku faraxsannahay inaanu saxeexnay waana horumar weyn oo ma garanaysaa nabadgelyada ku jirta oo maanta baahi weyn loo qabo oo labada dal ay gaadheen